aanu haddaba eegno taswiirta kow iyo labaatanaad markii isaaq uu weynaaday ibraahim waxa uu qalbiyey in isaaq markaasi loo guuriyo laakiinse ibraahim ma uusan doonaynin in uu isaaq ka guursado dadka kancaaniinta maxaa yeelay shar ayay lahaayeen marka wuxuu u yeeray mid ka mid ah kuwa addeecsan shaqaalihiisa oo wuxuu ku yidhi igu ballanqaad wiilkayda inuusan guursanaynin mid ka mid ah dadkan kancaaniyiinta waxa aan ku dirayaa waddankeennii in aad aadid oo aad isaaq u keentid gabar kii shaqaalaha ahaa waxa uu watay toban oor oo waxa uu ku raray hadiyadoodiin si loo siiyo naagtii la guursan lahaa markii uu tagay dalkii ibraahim ayuu wuxuu yidhi allah sidee baan hide ku helayaa naagtii uu ibraahim doonayey markaas ayuu tukaday oo ku yidhi ilaahaygii ibraahimow igu hagaaji inaan helo naagtii uu doonayay isaaq waxa aan taaganahay ceelkii yaaquub oo waxaana jooga gabdhooyin badan ee ilaahu iigu hagaajiyey mid wanaagsan mid ka mid ah ayaan ku oran doonaa gabar yahay ceylka biyo iga waraabi haddii ay i tidhaahdo cab oo xoolahaduna waan waraabinayaa waxaan garanayaa taas inay tahay middii aan doonayey intii uusan dhammaynin tukashadii raabiqa ayaa ceylkii timid waa uu ku orday oo uu ku yidhi raabiqa gabar yahay ii waraabi oo waxa ay ku tidhi walaalow cab oo waxaan biyo u keenayaa xataa awrtaada markaa ibraahim addoonkiisi ayaa yidhi haa taani waa tiil ii soo diray waxa uu aaday rabeeqa gurigooda oo wuxuu siday hadiyadihii wuu siiyey oo rabeeqa way oggolaatay in ay raacdo shaqaalaha ibraahim oo ay noqoto xaaska isaaq saaxib waxa aan kuu sheegayaa ilaahay inuu ogsoon yahay wax kasta oo nagu saabsan marar waxaa jira waxyaalo muhiima sida doorashada ninka iyo naagta waxaana wanaagsan markaas in aan nahay dadka ilaahay si aan u weydiisanno isaga inuu nagu hagaajiyo midda wanaagsan marar waxa aan samaynaynaa khalad oo waxa aan guursanaynaa kuwa aan rumaysanayn ilaah ilaah wuxuu yidhi laba miyay wada shaqayn karaan haddii aanay heshiinin haddii qof aan aaminsanayn ilaah iyo qof aaminsan ilaah la isu geeyo waa sida caano iyo liin la isku daray